Webiga Shabeelle ayaa ku fatahay tuulada Kurshaale iyo deegaano u dhow kuwaasi oo ku yaala duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe iyada oo biyaha ay galeen beeraha iyo xaafadaha tuulada. Qoysaskani oo u badan haween iyo carruur ayaa degay meelo taaga ah oo u dhow tuulada si ay uga badbaadaan fatahaadda webiga. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan tuuladaasi ayaa ka warbixiyey saameynta uu fatahaadani ku sameeyey.
musiibaha waaye oo ilaahay noo keenay ilaahayna waan ku shukraynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadduu jiro maamul hadday jiraan hay-ado wixii muslin ahoo muslimka ka diirnaxayo dhan inay muslinkan usoo gurmadaan biyahan waxaa ku jirnaa adi laba bilood iyo bar bishii saddexaadan oo socota adi saanaa marna duurka siiroonaynaa marna biyaha u joognaa marnaba iska wada tagnaa oo leenaa intaa aadnaadeen waa soo noqoynaa guriga imahayn waa noo soo gelayaan waa ka baxaynaa nafta xanuunay leedahay maanta annaga waxaan joognaa haddaan nahay reer balcad kaasata tuulooyinka hoos yimaada amba balcadba xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joognaa maxaa yeele maanta waxaa noo kulmay in maaragtay dalagii aan tabcanay iyo guryihii aan ku hooyey jarnaba iyo intaba biyo naga galeen markii fatahaadina mar iyo laba ma joogno way nagu soo badsatay markii waxaan codsanaynaa maanta in maaragtay uun gargaar iyo waxyaabo maaragtay nala soo gaarsiiyo oo maaragtay hay'adda maaragtay masiibooyinka iyo maareynta ay nala joogaan waxaan si gaara iyo maaragtay si muuqataba aga codsanaynaa in markaasood gargaar nala soo gaaro maxaa yeele dadkii malaria way ku kacday baahiyo oo daawo xumo waa iska jirtaa qutub daroorigoodii mehiga ewalba dadkan dad beeraaley ayay ahaayeen dadka beerihiina biyaa ka gooyey maaragtay xoolana ewalba saasa ma lahayn xoolihina abaaraa ka laysa markii waxaan codsanaynaa in nagala soo gaaro oo markaasoo gargaar in naga soo gaaraan ayaa codsanayna maxaa yeele baahida maanta maanta xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joogna haddaan nahay reer balcad dhammaanba waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha amniga iyo dawliga iyo wasaaradaha waxaan ka codsanaynaa biyahan dadka masaakiina saan dhibkan u geysta tuulooyin dhanna ka yimida ilaa xawaadle ilaa halahaan ilaa balcad biyahan saanay u wada socdaan wax hadda oo qof wax ka galana ma aha dadkii waa kuwaanaa guryahooda saanay u wada yaalliin dhibkaanay ku jiraan bannaankaasayna ka jiifaan hadda gurshaale saan ay tahay laba kun iyo dhowr qof wadaa deganeed waana bannaankii aga baxday buulaabtow sidoo kale waa duurkii aga baxeen busley tuulo layidhaha waa ka baxday ilaa iyo qaybtan hadda waxaa dadku wuxuu aruura bannaanka bacaadkii bacaadka maxaa lagu cuna waa may marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu musiibadan naga dulqaado awalan maxaa yeeley ilaahayaa looga sheegtaa ilaahay meel ha nooga diro webiga Shabeelle ayaa ku fataha deegaanada uu maro xilliyada roobaadyada taasi oo saameyn u geysta beeraleyda iyo sidoo kale bulshada